waa maadsan tahay howlajada way jirtaa joojintaasi waana helnay waraaqdaas ay ku sheegayaan inay ku joojiyeen xoolihii soomaalida soomaaliya ka tirsa aadi jiri dalkaas wasaarad ahaan kolley jawaab rasmiyaanu ka bixin doonaa haddii lahaydno waxaan hadda wadnaa inaanu dhegeysano baaritaan annaga noo gaar oo madax banaan xoolihii lasoo celiyay baan baaraynaa waxaan is aaminsannahay in arrintaasu ay ahayd arrin aan sax ahayn degdegna ah sacuudiga soomaaliya sanadkii waxaa ka aada saddex milyan iyo dhowr boqol oo kun oo xoola ah kor bayna u socotay tiradaas waa kordhaysay hadda inay hal seexnada ay ka sakiyeen oo weliba qaabka loo baaray iyo cudurka lagu sheegay cudurada qaar waxaa jira waa tallaalo oo laga tallaalay oo kale waa la tallaalaa haddii neefku tallaalan yahayna hadda xanuunka waa laga helayaa marka runtii waxaa muudaa xiriir xumo oo wadashaqeynta xaggeeda ah wax u badan arrintaa markay wasaarad ahaan baaritaan baa wadnaa jawaab rasmiga ayaana ka bixin doonaa dhawaan dowladda soomaaliya ka bixin doontaa hadilaahi waa gartay wasiir marka xoolahan xaggee ayay dowladda sacuudi arabiya markii hore uga yimaadeen dhinaca soomaaliya oo kale marka la eego ma degaan waxay ka dhoofeen maxjadka xamar waxay toos u aadeen lo bay ahaayeen waxay aadeen dekada miisaan miisaan baa laga soo celiyay markii horeysana ma aha laba jeeda hore saas lo bay soo celiy
waa gartay maxaa keeni kara marka in xoolahan in la soo celiyo ma waxaan jirin maxjaradii xoolaha caafimaadkooda lagu hubinayo aan la marsiinin
xooluhu maxjarray ka dhoofaan saan kuu sheegay waxaan ku talaalaa jiri kara waxaa jiri kara maaragtay xunumada qaarkood oo iskaaaen oo kaska lagu arkay neefkaa lagu arkay baa maxjarka kaloo lagu xareeyaa karantiila camalki haddii hataa lagu qanci waayana waa lagu celiyaa neefka dib baa loo soo celiyaa laakiin in wadan dhan xoolihii loo mamnuuco hal sixnada wadamada xoolaha dhoofiya noola midka ah oo dhan xoolaha waa lagu celiyaa haddii sixnada laga shakiyo wax lagu arko waa lagu celiyaa neefkadikadi ka dhoofi karaa waa wax nool oo naf naf ku jirto hadda kao sii socdu infected noqon karaa maaragtay xoolaha laftigoodu wadamada dariska ah xuduuduhu waa kula yihiin xoolo badan baa naga soo gala ama ka yimaada ka imaan kara xuduudo kale marka asbaabtay doontaana ahaato kolleyba arrintaas waa waa jawaabta ku munaasabka waa gartay wax dadaal oo imika aad wadaan ma jirtaa marka arrintan ku saabsan
waa jawaab saasaan kolley diyaarinaynaa inaan anaguna mawqifkeega cadeyno oo markaan baaritaanka hadda socdo soo gabagaboobo xiriirla waa jiraan hay-adaha dawliga ah oo adduunka uqaabilsan caafimaadka xoolaha laftigooda waa ugu yeernay sur baa adduunka ka dhici doona xamar marka insha allahu arrintaasi waa waa waa waa waa waa lagu jiraa
arrintan marka maxaa dhibaato marka ay ku keeni kartaa marka dhinaca dhaqaalaha soomaaliya oo kale
wallahi horta soomaaliya hadda abaaraha ka dhacay oo xooluhu ay ku jiraan dibasoo kabasho anigu umalaynaya hadda bilaha soo socda labada bilood absidaa soo socda xoolo weyn oo soomaaliya ka dhoofi kara in waxaa leeyahay dadka diyaar u ahaa abaaraha dadka kasoo baxay guraagu ay ku jiraan abaarta inay kasoo qabtaan xoolihii khasaaraha gaareen ama damage gaareen dib looga soo qabto dabcan saameyn dhaqaalo waa yeelanaysaa oo weliba aan ficneyn laakiin anigu waxaan isleeyahay xoolahan faraha badan khaliijka naga aadi jiriy qaabka looga shaqeynayo ganacsigoodu qaabkii saxda ahaa oo oo faa'iidadu ay tooska dadka soomaaliyeed usoo noqonaysa ma aysan ahayn ganacsato khaliijiyiin u badan ayaa ka shaqaysta wadamada u dhashay runtii faa'iidada ay ay ay dadka soomaaliyeed ka helaan aada bay u yarayd waxay doontabasa ahaatee boqolkii reer guuraaga markaa xoolo usoo baxaan xoolahaas in laga gato ayuu ubaahan yahay marka saameyn waa yeelanaysaa laakiin waxaan isleeyahay saameyntii ay dhowr iyo sagaashankii labadii kun markii la joojiyey xoolihii soomaalida si waaga ay lahayd oo kale hadda malasku riyadu waa badan yihiin dabar kale soomaaliya xoolo ka dhoobsada aha ama diyaar ah inay ka dhoobsadaan marka insha allahu waa waa waa waxaan isleeyahay waa laga soo qabanayaa Eh, ugu dambeyntii wasiir eh, arrimaha ganacsiga adiga laftiga waad ku eh, ku dhex jirtay ka hor intii aadan siyaasadda aadan u wareegin Eh, dhinaca ganacsatadoo kale waxaa la sheegaa in iyagu aanay mideysneyn marka haddii ganacsatadu ay siyaabo kala duwan iyo maxjaro kala duwana oo iyagu laftigooda tartamaya oo kale taa iyada laftigeeda dhibaato soo ma gaarsiin karto Waa- dhinaca waa xoolaha sax weeye waa qeybbay ka tahay shariica qaabka maaragtay eh, loo ay u shaqeeyaan laftigooda waxbaa ka qaldan maxaa marka arrintaa kaaga Waalaahi.
qorshaysan waa waana saxaynaa bilaxdi waa waa tallaabooyinkan qaadi doona qeyb ka tahay